بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda maraykanka marko rubio oo isagoo saliib ku xardhan yahay wejigiisa u hanjabay muslimiinta magaalada khaza madaxweynaha yukrein oo sheegay inuu u hoggaansamayo awaamirta trump muujiyeyna inaysan kiyef ka maarmin washington netanyahu oo buutin ka codsaday inuu ciidankiisa uusan kala bixin suuriya si uu uga hortago saldhigyada turkiga uu doonayo inuu ka samaysto dalkaasi shiinaha oo ku dhawaaqay inuu kordhinayo miisaaniyaddiisa ciidanka xilli xasaradaha kala dhexeeya washington ay sii xoogaysanayaan qodobbadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii lixaad ee taxanaha saadaatu nisaa'iil caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa isagoo wejigiisa ku soo xardhay saliibka wasiirka arrimaha dibadda maraykanka marko rubio ayaa wuxuu dignin u diray shacabka ku nool magaalada khaza waxa uu sheegay inay habboon tahay inay qaataan awaamirta ka soo baxaysa donald trump oo kooxaha muqaawamada filistiin xalay ugu goodiyey inuu burburin doono haddii aysan si deg deg ah ku soo daynin maxaabiista sahaynada ah ay ku qabteen weerarkii toddobadii oktoobar rubio waxa uu sheegay in trump uu ka dhammayn doono qorshihiisa laga maarmaanna ay tahay in kooxaha muqaawamada filistiin hubka ay dhigaan lana fuliyo qorshaha lagu barakicinayo shacabka magaalada khaza dhanka kale maamulka gumaystaha yahuudda ayaa walaac ka muujinaya isbeddelka ka dhacay waddanka suuriya netanyahu ayaana buutin ka codsaday in uusan ciidankiisa kala bixin dalkaasi si uu kaga hortago galangalka militari ee ankara qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa faladimir zelenski oo ugu dambayn ku dhawaaqay in diyaar uu u yahay inuu qaato amar walba oo ka soo baxa dhanka donald trump tanii wixii ka dambeeyey kulankii aqalka cad ka dhacay ee lagu bahdilay zelenski waxaa si aad ah siyaasadda galbeedka u haystay qodobkan haddaba saacadihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan si aad ah ugu baahay hadal ka soo yaray madaxa kiyef oo ah in wixii hadda ka dambeeya uu ka hoos shaqayn doono donald trump uuna qaadan doono amar walba oo ka soo baxa dhankiisa waxa uu ninkan si cad u sheegay in diyaar uu u yahay inuu qaadanayo dhammaan go'aannada trump diyaarna uu yahay inuu aqbalo wadaxaajoodyada lagu doonayo in lagu soo afmeero colaadda kala dhexaysa ruushka inta ka badan muddada saddexda sano ah waxa uu sidoo kale ninkan sheegay iyadoo la ogaa in isaga lagu bahdilay kulankii ka dhacay aqalka cad toddobaadkii hore in isagu uu baraaligelin bixinayo wixii qalad loo arkayna uu saxayo waa sida uu hadalka u dhige waxa uu sidoo kale zelenski sheegay in maraykanka uu u oggolaanaya inuu u saxiixo heshiisyo la taaban karo oo maraykanka u oggolaanaya inuu qaato macdanta qaaliga ah ee yukrain ugu dambayntii waxay warbixinada intooda badan ay sheegayaan in valadimir zelenski uu si kama dambays ah u muujiyey in ukraine aysan waxba ahayn maraykanka la'aantiis ayna ku tiirsan tahay kaalmada washington xitaa haddii waddamada reer yurub oo idil ay garab istaag u muujiyeen waxay middan dhanka kale wejigabax daran ku riday dhammaan waddamada galbeedka oo si aad ah waayahan u shaacinayay in iyagu ay garab taagan yihiin ukraine xitaa haddii kaalmada militari noocay doontoba ha noqotee uu ka jirta maraykanka zelenski ayaana hadda u muuqda mid meel cad uga tegay dhammaan waddamada reer yurub gacan saaxiibtinimona mar kale u taagtay maraykanka haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas markan waxaan soo qabanayaa warbixin uu daabacay jornaalka yadiicood axranood oo ka hadlaysa ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo valadimir putin ka codsaday in ciidamadiisa uusan kala bixin gudaha dalka suuriya uusanna ka qalab qaadan si guud ahaaneed salgida uu ku leeyahay waddankaas benyamin netanyahu ayaa lagu waramayaa in valadimir putin madaxweynaha ruushka uu ka codsaday in ciidamadiisa uusan kala bixin gudaha dalka suuriya si uu uga hortaga saldhigyada turkiga uu doonaya inuu ka dhista gudaha waddankaas netanyahu ayaa putin waxa uu u sheegay in middan ay ka saacidi doonto in xukuumadda ankara aysan ku soo degdegin saddexda saldhig ee ay doonaysa inay ka dhisato gudaha dalka suuriya inta ayba ku sugan tahay xukuumadda moscow madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda markii uu fariintan u diray valadimir putin intaa kuma hakan oo waxa uu xogiyihiisa dhanka militariga u diray magaalada moscow si militariga ruushka uu uga soo xaqiijiyey inay joogi doonaan gudaha dalka suuriya taasoo muujinaysa sida benyamin netanyahu uu u doonayo habkay doontaba ha noqotee in laga hortaga saldhigyada turkiga uu doonaya in uu ka dhisto gudaha waddanka suuriya ee dabayaaqadii sannadkii tegey laba kun afar iyo labaatan laga riday nidaamkii dhiigyacabka ahaa ee uu majaraha u hayay bashaar al asad aan markan eegna qodobka xiga xubinta sida la baahiyey saacadihii lasoo dhaafay shiinaha ayaa ku dhawaaqay in uu kordhin doono guud ahaan miisaaniyadda difaaca ee sannadlaha sida joornaallo badan ay ka soo xiganayaan wakaaladda wararka ee a b boqolkiiba toddoba dhibic laba ayuu shiinuhu sheegay in uu ku kordhin doono miisaaniyaddiisa difaaca sannadlaha ah waxaana middan lagu shaaciyey kulanka sannadlaha ah ee ay yeeshaan waxa loogu yeero sharci-dejiyaasha shiinaha ku dhawaaqistan ayaa lagu warramayaa inay tahay mid fariin cad u diraysa donald trump oo toddobaadkii hore sheegay inuu ka codsanayo ruushka iyo shiinaha inay hoos u dhigaan miisaaniyaddooda difaaca si dunida ay uga saaraan walaaca ku abuurmay ee ah in awooduhu haddii sare ay u kacaan uu qarxi kara dagaal xooggan sidoo kale middan waxay farriin kale u diraysaa isla maraykanka xilli donald trump uu waayahan dambe si aad ah dhexda ugu xiranayo sidii uu naafeen lahaa shiinaha haddii ay noqoto dhaqaale iyo mid caskari intuba guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen dhowr qodob aan iminkana idinku wareejiya walaalkayn suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lixaad ee taxanaha saadaatu nisaa il caalamiin maantana waxaan ku eegi doonnaa ummu sulaym radia allaahu canha waxaa alaaba taxanahan halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
haweenkii saxaabiyaadku waxay ahaayeen kuwo aad ugu had adag diinkooda ah ma ahayn dad ay hoggaaminayaan shahawaadkoodu waxay ahaayeen kuwo ku wanaagsan xagga fidinta dacwada mujaahidiin ah mukhlisiinna u ah raggooda kuna wanaagsan tarbiyadda carruurtooda maanta waxaan soo gudbin doonnaa saxaabiyad ammaanta ka gaartay meesha ugu sarraysa qisadeeduna ay ka mid noqotay qisaska ugu cajiibsan cibar iyo duruus badan oo kudayasho mudanna ku sugan waxay ahayd dhakhtaraddii ugu sarraysay ee saxaabiyaadka waxay ka mid tahay dadkii iyagoo nool jannada loogu bishaareeyey waxay ka mid tahay dumarkii ugu fadliga badnaa ee soo maray dunidan waa saxaabiyadda lagu guursaday mahar midkii ugu qaalisanaa abid taariikhda islaamka waa rumaysaa binti milxaan ibnu xaraam oo ku magac dheereed ummu sulaym al ansaariya al khasrajiya waxay walaalo ahaayeen ummi xaraam bintu milxaan shahiidatulbaxr iyo sidoo kale xaraam ibnu milxaan oo ka mid ahaa shuhadadii bi'ru maacuuna carruurteedana waxaa ka mid ahaa anas ibnu maalig oo ka mid ahaa culimmadii saxaabada iyo albaraa ibnu maalig halyeygii gebihaanba qaatay guushii yamaama kaas oo naftiisa allah ka gatay saxaabadana ka dalbaday inay ku tuuraan beertii gerida si muslimiinta uu iridda ugu furo ummu sulaym waa hooyada dhashay saxaabiga caanka ah ee anas binu maalig oo muddo toban sanno ah khaadim u ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxay islaamtay bilowgii bicithada inta uu nebiga ku sugnaa magaalada maka waxayna ka mid ahayd dadkii ku islaamay gacanta safiirkii rasuulka iyo dacigii islaamka ee muscab ibnu cumayr dhammaantood alleha ka raalli noqdo ummu sulaym waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee islaamka qaatay xilligii islaamnimada ay qaadanaysayna waxaa qabay maalig ibnu nadir oo ahaa aabbaha dhalay anas iyo albaraa maalig waa uu ka soo horjeestay islaamnimada ummu sulaym aad ayuuna ugu dhaliilay diinta cusub ee ay qaadatay xaaskiisa iyaduna ma samaynin taraddud iyo gorgortan ay ka gasho diinteeda islaamka in badan buu maalig isku dayay in islaamnimada uu ka saaro hase ahaatee dhammaan iskudayadiisii waa uu ku guuldaraystay taana aakhirkii waxay keentay in uu gadoodo ayna ku kala tagaan wuxuuna maalig u cararay dhanka iyo shaam halkaasi oo markii dambe uu ku geeriyooday ummu sulaym waxay guda gashay barbaarinta ubadkeedii anas oo markaa aad u yaraa iyo walaalkiisa albaraa waxayna sabab u noqotay islaamnimada carruurteeda waxayna anas oo aad u yar u laqini jirtay towxiidka anasna islaamnimadu waa uu ku barbaaray waxayna hooyadii wacad ku martay inaysan guursan doonin ilaa ubadkeeda anas uu kuray ka noqonayo markii anas xoogaa barbaaray waxaa ummu sulaym soo doontay abudalxa oo markaasi mushrig ahaa dhaqaale badan ayuu u sheegay hase ahaatee way diiday guurkiisa waxayna ku shardisay inuu soo islaamo waxayna ku tidhi aniga wax kale kuguma diidin ee diintayda ayaanay ii oggolayn inaan guursado nin gaal ah dacwada ayay u bandhigtay waxayna ugu baaqday inuu soo islaamo islaamnimadiisana ay ka dhiganayso maharkeeda sidaba imaam adahabi uu ku sheegay kitaabkiisa siyar calaami nubalaa abudalxa waa uu oggolaaday sida ayuuna islaamka ku qaatay islaamnimadiisuna waa ay wanaagsanaatay markii iyadoo saxaabiyad ah muslimad ah uu soo doontay abudalxat al ansaari oo markaasi mushrig oho gaal ah oon weli islaamka soo galin buu soo doontay raggii haddee qiimaha iyo qaayaha ku lahaa mujtamacaasi ee reer ansaareed ragga oo tujaarteena uu ka mid ahaa ee dhaqaalaha farada badan leh dumarkana haddee ninka dhaqaalaha farada badan leh oo agtiisa wax badan laga helay way iska jecelyihin hataa guurkiisa markaas waxay tihi ma adigoo gaal ah mushrig ah oo nijaas ah ba anigoo gabar muslimad ahoo daahir oo nadiif ah maanta guuriga soo doonay ma aniga isgeynay tiri gaal iyo muslim baama kala nahay markaasuu yaabay halkaas horta ku baraarugay markay aragtay ninkii oo yaaban yaa waxay tiri warniyoy dhegayso nin fiican baad ahaan jirtay jaahiligaaga islaamnimada haddee wax kaaga habboon maanta ma jirto maanta haddaad soo islaanto guurkaaga diyaar baan u noqonaya meher hataa kaama rabo meherkayga waa inaad soo islaantaba hantidaada farada badan oo aad haysato wax damaca oo iga jir laba arko mudduu isla wareegaystay markii dambe islaamkii soo galay wuu soo islaamay markaasuu soo doontay waa saxaabiga nabigeenu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam soodka abudalxa oo jeeshka dhexdiisuu ka sooday kun ninoo dagaalamaysa uu ka khayr badan yahay uu yidhi yacni saxaabigaas aan manaaqibtiisa iyo fadaa'ilkiisa aan laga sheekayn karin iyadoo sabab u ahayd islaamku inuu soo gala gabdhaha muslimaadka marka waxaa la rabaa ina gabdhahaasi saxaabiyaadka ay ku daydaan addoon iyo aakhra way ku liibaanayaan bisifa khaasa zimankan taqallubka iyo godgodoonka badan oo nimankii shalay ninkii muslimnimo aad ku ogeyday iska ridoobahaya markii nin ridoobo gabdhihii waa inay diintooda ku sugnaadaan aysan u jixinjixin oy diintooda ayna ka leexanin laa hunna xillu lahum walaa hum yaxiluuna lahun nin gaale xalaal uma noqodo gabar muslimada gabadha muslimadda ina nin gaale iyadana xalaal uma noqoto isma geeyaan hadduu ridoobana nikaaxii iyo guurka meeshuu ku go-ayaa waa la- waa- waa lagu kala tegahayaa markii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalama u soo hijrooday magaalada madiina abu dalxa iyo xaaskiisa umu sulaym waxay ahaayeen dad u helan islaamnimada abu dalxa wuxuu noqday nin islaamka wax badan taray oo door wax ku-ool ah ka qaatay dacwada iyo jihaadka weligii kama aanu harin duulaan uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama qaaday waxa uu ahaa halyey geesi ah wuxuuna maalintii xunayn oo keliyaah dilay labaatan gaal keligiisa dagaalkii uxud abudalxa iyo umusulaym waxay ka mid ahaayeen dadkii naftooda u huray difaaca rasuulka abudalxa waxaa maalinkaasi halhays u ahaa naxrii duuna naxrig wa nafsii duuna nafsika yaa rasuulallah oo uu la jeeday wixii adiga kugu dhici lahaa aniga ha igu dhacaan rasuul allow wuxuu sidoo kale abudalxa noqday mustajaabu dacwa saxaabigan qaayaha badan waxaa islaamnimadiisa sabab u ahayd xaaskiisii umu sulaym bintu milxaan alle ha ka wada raali noqdo iyaga iyo carruurtooda umu sulaym waxay ahayd qof aad u caqli badan oo looga daydo maamulka guriga barbaarinta carruurta iyo habladhaqanka zoojka mid ka mid ah qisaska ugu adag ee soo maray nolosheeda waa markii wiil iyada iyo ninkeediiba ay aad u jeclaayeen uu dhintay iyadu waxay ahayd gabar adag samirkeedana waxaaba ka darnaa sida ay raalli ugu noqotay qadarka iyo qorshaha alle taas oo maanta tusaale u ah qof waliba oo waaya cid isaga uu aad u jeclaa sidoo kale waxaa cajiib ah qaabka musiibadan qoys ahaan ay u maaraysay ummu sulaym iyo sida ay ugu sheegtay ninkeeda waa kan sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo sharxaya abu طalxa radia allahu canhu wuxuu u baxay jihaad fii sabiili اllahi nebiguu raacay wiil uu dhalay oo umu sulaymin ay dhashay oo buka ayuuna tegey markay soo gadoomeen oo soo noqdeen ee uusan weli gurigiisii soo gaarin ayaa wiilkiina dhintay umu sulaymna ay ogaatay in abu dalxa uu soo noqday oo uu joogo oo beritaba uu subaxii guriga iman doono horta bal marka ugu horeysa dadkii gabdhihii iyo jiiraankii bay la dardaarantay waxay tihi abu dalxa wiilkiisa dhintay yaan layga hormarin qofka u sheega anigu aan ugu horeeyo waa arrinta koobaad arrinta labaadna iyaduna gurigeedii way hagaajisay guri geeri taallo kamay dhigine guri guur ama aroos yaallay ka dhigtay gurigii way qurxisay shaxshax bay ka dhigtay iyadiina shaxshax bay iska dhigtay waxa meesha yaallana waa ilmihii ay dhashay ee beerkeeda gobol ka mida ahaa oo dhintay oo dhimashadu ku cusub tahay ayaa guriga yaalla maxay ka wadaa waxay ka tahay maxabe iyo kalgacayl iyo arrimaha rag iyo dumar ka dhexeeya oo jacayl ay arrimaha u qabta miya jawaabtu waa maya leanna musiibada haysatee ku dhacday ee ilmaheedii dhintay baa wax kasta ka weyn laakiin ujeeddo kale ay ka leedahay ujeeddada ka leedahay waxaa weeye qadarkaa ilaahay ee yimid raalli bay ku tahay laakiin waxay rabtaa haddana ilaahay inay tusiso allah inay u muujiso inay raalli ku tahay nolosheedii inay sidii meeshii ka wadato sidii caadiga ahaan jirtay Ah, gabar ah, ninkeedii qabay uu maqnaa oo u yimid caadi waxaa inay gurigiin hagaajiso iyaduna is hagaajiso hawsha halkaa ku dhammaato sidii bay ku waday abu dalxa gurigii markii uu yimid oo uu soo hoyday habeenkii soo hoyday ee uu guriga yimid abu dalxa dee gurigiisii oo iska nabada u yimid oo maaragtay oo hagaagsan oo quruxsan oo ma kumuu shakinin in wax dhibaato ay jiraan laakiin wiilkii soo buku ogaayo wuxuu weydiiyey eh, xaaskiisii umu sulaymin wuxuu weydiiyey wiilkaygii see noqday markaasay u jawaabto waxay tidhi hadda unbuu ugu deganaansho badan yahay marka iyadu beenna may sheegin oo waa runteed oo qof nool iyo qof dhintay isku deganaansho ma aha qofka dhintay baa ka deganaansho badan macno kale uu isagu u fahmay oo ah huwa askanu maa yakuun yani hadduu ugu eh, caafimaad qabaa bas khalaas mar hadday saas tahay hawshiisii buu iska watay cashay u keentay oo iska casheeyey dee arrintii caadiga ahaa jirtay ee ka dhexin jirtay nin iyo xaaskiisa isqaba ayaa meeshii ka dhacday ileen marnaba wax walwalana mayna tusin hawshii markii ay dhammaatay ayay la hadashay abu dalxay la hadashay waxay tihi abu dalxow waxaan ku weydiinayaa su'aal haye reer hadday reer wax kale ka caariyeystaan kuwii wax caariyeystay xaq miyay u leeyihiin inay dhahaan idinma siinayno jawaabtii isagaa jawaabo wuxuu yidhi maya haddaba waxay tihi wiilkaagii yaa iska lahaa allah allihii lahaa baa ceshaday ma u diidi karnaa waa maya idan faxtashib ibnak abu dalxa waa isxanaajiyey arrintii iyad ahayd buu nebiga ugu sheegay sala allahu caleyh wasalam nebigu arrinta aad buu ugu farxay oo wuxuu ku farxayaa mustawaha iimaankeeda gabadhaas iimaankeedu meesha uu joogo dabadeed duca nebi baa meeshii ka dhacday wuxuu yidhi baaraka allaahu fii leylatikummaa ummu sulaym waxay sidoo kale ahayd gabar geysiyad ah oo aan gaalada ka waaban waxay nebiga kala qayb gashay dhammaan duulaannadiisii qhaswadii barakaysnayd ee xunayn waxay ka qayb gashay iyadoo xaamilo sagaal bilood ah markii uu dagaalku cuslaaday oo saxaabada qaarkood ay jabeen waxay ka mid ahayd dadkii farakutiriska ahaa ee ku haray difaaca rasuulka sidaba uu sheegayo sheekh xasaan xuseen abusalmaan umu sulaym haweenay aad u dhiran bay ahayd oo aad u sida raggoo kalea ragga ka geesisan haweenay aad u dhiiran oo geesiyad ah oo qalbi adag bay ahayd ragga wax dheer ragga qaarkii wax dheer iska dha duullaa nabigu uu duuloy ka hadhay lama sheegin markay u yartahay dhaawacay qaadi jirtay oo daaweyn jirtay toori intaa alleego afley ah oo laba dhinacba afkuloo dhacyo dhexda ku xidhan jirtay nabigaa maalin arka iyadoo teendha garab taagan oo meel la dagaalamaya baashay ku xidhantay maxaad ku fali waxay tihi gaaladan wixii soo agmar laga kala goysid uuska ay xidmaha daba dhigtid baan leeya nabi allow dagaalka xunayn bay ka qayb gashay yowma xunaynin saxaabadu ay nabiga badankood ka carareen rag yarba mooye way ku soo hadhay baqiyat fil maydaan saxaabadii yarayada dhowr iyo tobannaba ku soo hadhay ku jirta islaam birta calashatay ahayd umu sulaym umu sulaym warkeeda war gooni ah wey tarbiyaynta carruurta iyo barbaarintooda iyo in dhabbe wanaagsan loo jeexo maahir bay ku ahayd umu sulaym waxayna barbaarinta wanaagsan ee carruurteedu ay ka bilaabi jirtay laga soo bilaabo maalinkay dhashaan haddaba qaabkee bay u dhaqantay markii ay umushay wiilkii barakada iyo khayrkaba uugu duceeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilah markay gurigeedii tagtay ayaa wiil bay umushay anas oo wiilkeeda ah ay waxay u tiri kaale anasow wiilkan hadda dhashay wallaahi calooshiisa wax ka horeynaya candhuufta nebiga ma jirtee gee oo nebiga u gee oo nebiga dhaacaankiisii candhuuftiisa calooshiisa waxa ugu horeeya gala ha noqdo hooyo ka fiican mid aragteen anas walaalkiisii yaraabu soo xambaaray nebigu u keenay nebigu sala allahu calayhi wasalama ducadiisaaba u horumartay dhabtiisuu saaray taxniik waxa la yidhaha buu u sameeyey oo timir buu nebigu sala allahu alay wasalama intuu calaajiyey candhuuftiisii barakaysnayd iyadoo ay leedahay ayuu afka dhanxalaga ugu dhajiyey wixii ugu horeeyey ee calooshiisa galay wuxuu noqday yani candhuufta nebiga ee barakaysnayd sala allahu calayhi waaalihi wasalama isla markiina cabdullaahi buu magaciisana u bixiyey ninka xadiidka rawinaya wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay tiscatan sagaal min wlaadi cabdillaahi wiilkaas cabdullaahi ah ee markaa nebigu dhabta ku hayay ee uu nebigu taxniigga u sameeyey wiilkaas sagaaluu dhalay oo kulluhum qad qara'u lqur'aan qur'aanka wada akhriyey baa nindhahayga ku arkay buu yidhi ninka raawiga ah sida laga soo wariyey anas ibnu maalig guriga ummu sulaym waxa uu ka mid ahaa guryihii farakutiriska ahaa ee magaalada madiina uu ka booqan jiray rasuulka alleh waa uu ku tukan jiray wuuna u ducayn jiray iyada iyo qoyskeeda sidoo kale ummu sulaym maadaama ay ahayd gabar sancad leh iyada ayaa u soo samayn jirtay nebiga sakiintii uu madaxa ku jaran jiray marka laga hadlayo midhaha tarbiyadii ummu sulaym waa tan soo saartay caalimkii weynaa ee saxaabada rasuulka saxaabigii nebigu khayr waliba uu ugu duceeyey ee anas ibnu maalig iyo geesiga aan ka dhicin ee albaraa kaasi oo mubaaraso oo keliyaha ku dilay boqol gaal inta uu dagaal ku dilayna iskabadda صفا وحبورا بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثبورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا
wahagaag guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabaynay caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak
لكم كل ما لح المصيف لها